waxaa sii xoogaysanaya khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karash kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu saacadihii ugu dambeeyey sameeyey magacaabis agaasimeyaal iyo mas-uuliyiin gobol taas arrintaas oo ka hor yimid madaxweyne siciid cabdulaahi deni deni oo u sharaxan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa hadda ku sugan magaalada muqdisho warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada garowe ka soo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjaab
khilaafka labada mas-uul oo maalmihii ugu dambeeya taagnaa tan iyo markii madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu u guuray magaalada muqdisho ayaa sii xoogeystay shalay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash uu sameeyey magacaabis cusub madaxweynaha puntlandna uu ka hor yimid isagoo ku sugan magaalada muqdisho magacaabista madaxweyne ku-xigeenka qoraal lagu baahiyey barta madaxtooyada puntland ay ku leedahay baraha bulshada khilaafka labada dhinac ayaad moodaa inay ku kala qaybsameen dadweynaha iyo mas-uuliyiintaba markaad dhex marto ama aada la sheekaysato dadka qaybtood waxay u arkaan inay tahay qalad in madaxweynaha puntland uu raadiyo xil soomaaliya isagoo wilahaya xilka puntland ee loo dhaariyey halka dadka qaybtood ay qabaan intaasi aysan sax ahayn arrintaasna mas-uuliyiin hore oo puntland ah ay usoo sameeyeen madaxweyne denina uu ku saxan yahay inuu maro waddadaas cabdiqaadir maxamed warsame waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka sidoo kalena wuxuu faaqidaa arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliyaba waxaan weydiiyey khilaafka labada mas-uul iyo tallaabooyinka xigi kara horta madaxweynaha puntland sayid cabdulaahi deni waa muwaadin soomaaliyeed xaq ayuuna u leeyahay in uu hankiisa bandhigo isagoo aan ognahay inuu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha inuu u sharaxan yahay madaxweynaha soomaaliya laakiin waxaa looga baahan yahay in uu inta la fariisto madaxweyne ku-xigeenka uu la meel dhigo awoodaha dastuuriga ah maadaama madaxweyne ku-xigeenku yahay madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha in uu ku wareejiyo awoodaha waayo haddii aanay taa dhicin waxaa dhici karta inay timaado firaaq dastuuri ah xitaa haddii musharaxnimadiisa uu ku guulaysto waxay badbaado u tahay wareejinta awoodaha uu hadda laga doonayo inuu sameeyo in markaasna laga badbaado firaaq dastuuri ah sidaa daraaddeed waxaa muhim ah maadaama uu madaxweynuhu isagu roolkaas qaadan waayo haatanna uu qaatay roolkii madaxweyne ku-xigeenka in lagu taageero madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna kusimaha madaxweynaha roolka uu haatan qaatay si looga si looga badbaado firaaq dastuuri ah
dhinaca kale waxaan la kulmay arrimahan aan wax ka weydiiyey cabdulaahi maxamed bare caato oo ah la taliyaha madaxweynaha puntland arrimaha gudaha caato wuxuu difaacayaa tallaabooyinka madaxweynaha puntland uu qaaday waxuuna ku tilmaamay mid sharciga waafaqsan
arrintan waa arrin ka dhalatay soomaaliya oo gashay transition dabadeedna si khaldan loo isticmaalayo dastuuradii kii puntland iyo kii soomaaliya labadiiba la baalmarayabaa dhacaysa waxaana arkaynaa inay wax badan ay murugsan yihiin runtii arrintan aad weydiisay madaxweynihii puntland wuxuu isu sharaxay inuu u tartamo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed dabadeedna dastuurka puntland baa u ogol in madaxweynaha puntland uu isu sharixi karo heer qaran madaxweynaha heer qaran uu isu sharixi karo marka transitionka lagu jiro dhibta ka socota muqdisho ayaa saamaysay puntland waa dareemayaa in meelo badan hadda hadal ka yeerayaan meelo badan si deelqaafa loo hadlayo la leeyahay madaxweynuhu isma sharici karo madaxweynuhu waa isharici karaa horeyna way isu sharici jireen madaxweynayaashii ka horeysay sidii cabdulaahi yuusuf oo kaleeto dabadeedna hadduu helana dee kursiga u gudbay automatically waa banaynaya dabadeedna madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo dhaarinayaa xilkaas haddii uu waayana puntland buu kusoo noqonaya isagana madaxweyne ka ah hadda waxaad arkayaa in madaxweyne ku-xigeenkii maanta uu soo saaray tigrootooyin fara badan fara badan oo madaxweynihii oo dalka jooga oo shaqaynaya oo isagu garab maray dastuurkii labadoodaba lagu doortay aad bayna arrintaas u keenaysaa khalkhal siyaasadeed oo dhinac walba taabanaya marka madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka waa wadigayaa si nasteexa leh oo madaxweynenimada baan waxaan leeyahay walaal xilkan adaa si otomaatiga ula wareegaya haddii madaxweynuhu noqdo madaxweynihii soomaaliya anugu arrintaasaan soo jeedinaya
nuux muuse birjeeb v o a garowe